ayaan soo wada galaa fragmentation ah marka alxamdulilah isbitaalka ayay jirtaa boga dhakhaatiirta ayaa la tacaalaya xaaladda oo dhinac dhinacyo badan ayaa alofirir waa waxaad dareemi kartaa waxaa aysan xabad aysan ahayn laakiin qarxa iyo qarxa waxa uu sameeyaa firiro marka jirka ayaa wax kaga jiro firir badan ayaa kaga jiro dhibaatada ugu weynid ayaa waxaa micnaha ahayd aad ayay u dhiigbaxday dhiigga baanteeda ayaa aad u dhacay dhiigeedna aad u hooseeyey marka sidaas darteed dadaal ay sameeyeen shaqaalaha isbitaalka iyo dhakhaatiirta oo isku xiran waxaa loo bogsiyey sidii markaa baanteeda kor loogu soo qaadi lahaa iyo dhiigna sidii markaasi loogu bogsiin lahaa marka fadillah alxamdulilah dhakhaatiirta in badan hadda way la tacaalayaan wixii markaas adeeg ee u baahnahay isbitaalka karaankiisa uu ahayna way u qabanayaan waxaadalkan hadda aan kula hadlayo